أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهبنم إسنين أه تاريخنا وحكو بيغن تهي أفرت بش شعبان سنة كن أفر بقول لحيا أفرتن كهجري كسو دواد دقستيال برنامج كفاف ريب كورركا barnaamijkeena caawa qodobada eedu ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona ayakaa la baxay geelaan maantay geelaa waxaan ku wareeji doonnaa walaayada gobolka asoo noogu horreeyo naqiibka xawaadle intaasaan ku wareeji doonnaa insha allahu tacaala waxaan baaq u dira kadib guulihii geesiyaasha tawxiidku ay ka xaqiijiyeen deegaanka beere yabaal ee wilaayada islaamiga ee hiiraan odayaasha beesha xawaadle ooho iyo hadallo goobaabo ah u jeediyeen mujaahidiinta ribaadka kaga jira farumaha hore ee wilaayadaas iyo dabadhilifyada murtadiinta oo ku hungoobay damacoodii ahaa qalqalgelinta bulshada ku dhaqan deegaanada dhaca bariga magaalada buulaburde sidoo kale caawa barnaamijkeenna waxaydu ku maqli doontaan dawladnimo hay-adaheenna aad u nugul masalan daahfurnaanta daahfurnaan la'aan ayaa jirta iyo musuq
madaxdii ugu sarraysay riddada oo midba midka kale afka ka qabsanaya ama kaag dartii kadib markii ay arkeen sida ay u kala boobayaan hantida muslimiinta iyo midda caamka ah iyo xamse cabdibarre oo si la yaab leh oga hadlay dhulboobka ay kooxdiisu ka wado degmooyinka gobolka banaadir isaga oo sidoo kalena qiray in ganacsato iimaanlaawayaal ah ay ku wareejiyeen dhulalkaas qaybaha dambe barnaamijkana waxayd ku maqli doontaan أسباب الميراث وراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب arday loo dhammeeyey cilmiga dhaxalka oo munaasabad loogu qabtay wilaayada islaamiga ah ee baay iyo munaasabaddaas oo ay ka soo qayb galeen waaliga wilaayada sheekh xamse abujacfar sheekh abuu muslim sheekh fu'aad iyo marti sharaf kale barnaamijka aniga ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaasheenna ku sugan wilaayaadkana waxay naga dhegaysanayaan xarumaheenna al andalus ee ku kala yaala wilaayaadka dalka halka dhegaystayaasheenna caalamkana ay inagala socdaan mareegaha internetka iyo life streamka ku soo dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijkeenna faaf reebka wararka
وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
waa hagaag dhegaystayaal sida qodobada barnaamijkeennaba caawa eedu ku maqlayseen kadib guulihii ay geesiyaasha tawxiidka ka xaqiijiyeen deegaanka beere yabaal ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ayaa hadaayaad xoolo nool ah oo geel ah ku wareejiyey wilaayada islaamiga ah ee hiiraan taasoo ay ugu talagaleen mujaahidiinta ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas haddaba ugu horreyn dhegeystayaal waxayd ku soo dhowaataan naqiibka guud ee beesha xawaadle naqiib cabdiraxmaan xiirey barre raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waxaan joognaa galabta meel la yidhaahdo beere yabaal oo u jirta buulabarde labaatan kilomitir dhanka kaleetana halgan u jirto labaatan kilomitir oo kale oo kala barto labadaas degmo odayaasha iyo aniguba waxaan meesha u nimid laba arrimood kow arrintan u nimid waxa waaye geelaan gadaasheeda ka ololaa meesha taagtaagan in lagu weyre- wareejiyo mujaahidiinta ama ragga u dhabar dhigay doqomada murtadiinta iyo ilmahay soo qaldeen ragga la tacaalay ee u dhabar dhigay inay maalin dubtaan ama laba beri dubtaan gacantooda mahane waa hunguri horaad baa la yidhahdaa taas waa u yimideen waxa kale u yimaadeen ragga meesha ku go'ay maal horay qayb duugeen qaybtii labaad wixii meesha ku haray hadda inay baarbaaraan ee duugaan ilaa dadku waa ilmo lasoo qalday u badan yihiin ee si baan isugu xiran isugu tallaabannahay inay duugaan bay u yimideen ta kale waxaan rabaa anu galabta saddex qodob inaan ka hadlo anigoo ah naqiibka meesha xawaale xaaji cabdiraxmaan xiire bare awalan waxaan rabaa inaan la hadlo nimanka culummada xawaale culummada xawaale waxaan leeyahay wiilishu kaalala hadasha waxay kuleeyihin culummada noo sheegtay culummada noo sheegtay leeyihin war culummada xawaale kitaabka ka hadal siyaano iyo sunnada siirada ha fiiriyaano ilaahay qof waxaa diin waxaan diinaya hadaa qofka diin uga dhigto oo u sheegto dembigoo walacdaa iskale dadkii dhintay in muqakuri mid loo qaaday maxaas mid loo qaaday raksa mid loo qaaday aboore mid lagu duugaa mid tardalo war dad saas meydkiisa miyaa loo kala dheerayna ma dadkaasa wax isu ah ma dadkaasa isku meel ka yimid ma dadkaasa isku si loo maamula war ilaahay ka badan dagaal waa arki jirteen laakiin kanu kanu maa war kanu waa dagaal diiniya dagaal ilaahay waa kanu waxaan leeyihi diinta ninkala dirira dad dhalkiisa dadkaa waraabi haddana nin baa wuxuu yidhi waxaan arkay boqol halaad oo toban u socota waxaana arko yidhi toban halaad oo boqol u socota war ma waxaad ka rabtaan cidda nin cid boqol ahayd oo toban u socota baa ka rabtaan war ilaahay ka baqa war waxaa isku helan war soomaalida la noolaataana rabtaan in la jirtaana rabtaan in la kabsataana rabtaan war sambalosa afkiisa wuxuu ku yidhi anuu hadda caayi maayo sambalosi cali jeeto haddaan la caayo ayagaan la fac noqonayaa wuxuu ku yidhi dadku waxay galeen dagaalankoona ahayn dadku waxay daga- galeen dagaalan aqoon asigaaba yidhiba waa idila hadlayay maalin muuqabalueeyi maalin hore heeshan annagaa idin baahnayn maanta adinkaa noo baahna kaarkii baan idinka gubnay aan idinka cawno shabaab aan idinku dirnay war intaasoo jeero idin baaq waa idilahay cawaan baa tii beer ma lihidiin ganacsi ma lihidiin shabaab inaad la dirtiin oo diinta la dirtiin bisaad war ka taqaaniin ayadaa gebinooda war waa idila hadlo waa idin aqliyani ma qaadano oo xisaabtama oo soomaali meesha u jeesatu jeesa oo diin iyo ilaahay hala dirina war ilaahay laguma aado war waxaan dagaal ahliyo maaha waa dagaal diineed waa kitaabka hala dirinaa oo ayaan dalkiina dad kale u harin intaasaan idin lehay in yaroo kale haddaan ku daro ugaaska waxaan lehay ugaasu annagaa ku dooranay waa lagu xillay ugaasaa kaa dhiganayni waa isku kaa ahleynayni wacyigoo bedelaan lahayn xeebtahay waxna laguguma dheefin war waa timid waa lagu doortay soomaaliya baarkeeda ina noqotaad rabtay geela laygu wareejiyey oo odayaasha dhaqanka ugu wareejiyeen aniguna waxaan ku wareejiyey walaada gobolka hiiraan waaliga guuleed aan ku wareejiyey haygala wareego waana soo socoyaa bilaaw ah guur horaada la yidhahdaa digsiga horaa lagu shubayaa digsiga dambana waa kasii waaweyn tahay raalli ahaada soo dhowaada Eh, alwaali haddaan xoogoo degdegi wax- farxad iyo wax isugu kala darmay iyo xoogoo xanaan isugu kala darmee raalli ahaada gala wareegeela adaa mudar sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo goobjoog ahaa halka lagu wareejinayay xoolaha nool ee loogu talagalay in la gaarsiiyo mujaahidiinta ku sugan farumaha hore ee wilaayada hiiraan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين أما بعد ولا يا الحرطة مركة كوباد مقعي قوا عبد عبد الله مؤمن عصبل نانين سنة أي تهي دوغاني أوغا أفراد أيا وحا هاي دوغاني laakiin ninka ugu yar oo anigu aan dhalay maanta duuganaa lagu magacaabaa makaanku waa makaankii beere yabaal oo uu ka dhacay maalmahan dagaalka waxaan rabnaa marka maantay waxaan maantay geelaan waxaa noo soo dhiibay ummadda aan wakiilka ka nahay oo xawaadle maxamed ayaa geelaan la bixi haya wakiilaan uga nahay ayika maantay hidiyo kula bixina dadka mujaahidiinta inay ku deeqaan ay ku garab istaagaan oo kitaabkooda iyo sunnadooda lagu difaaco ayakuna ay ka mid yihiin dadka muslimiinta dadkaa safka ku jira inay ku wareejiyaan ay noogu soo wakiisheen ayakaa la baxay geelaan maantay geelaan waxaan ku wareej- ku wareeji doonnaa walaayada gobolka asagoo noogu horreeyo naqiibka xawaadle intaasaan ku wareeji doonnaa insha allahu tacaala waxaan baaq u dira mar horena aan u diray ugaaska ugaas yuusuf xasan khaliif ugaas maanta waxaan rabnaa baaqii hore u dirnay iyo midan hadda aan kuu dirayno maanta ummaddaannu cali jeete ugaas uma aha sambaloolsho uma aha muuse uma aha dadkan waa dad muslimiina waa dadkii ku doortay oo xawaadle dadka meesha ku baabba'a waxaan kaa rabnaa maantay ummaddan inaad debka ka qabato diinkooda iyo maaragtay eh, islaamnimadooda inaad u ilaalido qayaamo waxbaa lagaaga su'aala ilaahay ayaad la hortegaysaa insha allahu tacaala dadkaa inaad ka qabato ayaan kugu baaqaynaa waa kaa filanaynaa dadkan waxaan rabnaa shacabka marka inayna dagaalkaas ku kasoomin dad shacaba waaye ugaasaad u tahay intaas inaad intaad dadaali karta dadaal ummaddaa dhaximaad u duceey maaragtay cadowgooda iyo xabiibkooda u kala ogeysii kitaabkeeda sunnadooda ku horgaami intaasaan kulaynahay intaasaa badbaadi adiguna adduunyo iyo aakhira aad ku badbaadaysaa magacnaad ku yeelin waxaan kaloo baaq u diriyaa nabadoonnada oo beesha xawaadle ayaan u diriyaa hoo naga maqan waa badannahay markaa nabadoonnadaasu maanta waaqaca jira hays waraystaano wixii ummaddaasu ku badbaadaan shacabkaa ay nabadoonno yihiin maanta intayna la'an hadday la'daan nabadoon hilimahadaday u noqdaan ummaddaa dabkaa ka badbaadiyaano intaas ayaan baaqaan u diriyaa kuna soo dhowaaday wabilaahi towfiiq bismi illaahi raxmaani raxiim maanta waxaan joognaa makaankii beerayabaal annagoo ah odayaashii beesha xawaadle oo dhaqanka annagoo ah anna magacayga waxaa la yidhaha ibraahim galbeed xirse xooshow maanta waxaan ku wareejinaynaa naqiibka guud oo beesha xawaadle geel shan neefa oo xawaadle soo dhiba ayaan ku wareejinaynaa waxaan rabnaa inuu naga guddoomo asuguna kolba wuxuu ku wareejinaa asiga ayaa laga rabaa kolba waxa waaye nimankaa mujaahidiinta fuquurta ku jiro oo hidha iyo habeen dagaalka u taagan oo dadka yacni nasabkiisa iyo ciridkiisa iyo diintiisa ilaalina ayaa kolba hadafku uu yahay naqiibka ayaan ku wareejinaynaa taas intaas ayaan uga baxayaa waxaan kaloo ku dara dagaalkii dhacay dadku inuu xisaabtamaa la rabaa horta ma laga faa'id mase waa lagu khasaari dadku inuu dib u xisaabtamaa la rabaa beesha xawaadle oo la gatay inay dib u xisaabtanta ayaa rabaa waxaan baa u dirayaa marka waalidiintii ilmaha meesha ku laaday lahay dhalay iyo wixii yacni ka dambeeyey ayaan baaqu dira walaalayaal waxaan idiin sheega wiilisha aad dhasheen oo soo barbaarideen oo intaa soo dhimideen bergab waxay ku dhinteen ma taqaanin qayaamana kolleytaba sida yacni shareecadu sheegtay naaraa ka horrayso kitaabkii ilaahay ayuu koo difaacaa ma dhimin ayuu ka hor yimiday dhinteen walaal wixii tegey waa tageen wixii tegey waa tageen waxaa la rabaa marka waxa dambeeya in la qabto waxaan u sheegayaa marka gabdhaha xawaadle oo wiilishii dhalay wixii dhintay waa dhinteen waxa dambeeyo inay ka qabsadaan odayaashu ay ka qabsadaan intaasna waxaan ubaaq ugu dirayaa dadkii ilmihii ka lacdeen wixii tagay waa tageena waxa dambe ha la qabto intaas ayaan leeh wajazaakum allaahu khayran wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah والحمد لله والثناء لله على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta waxaan joognaa makaankii beere yabaal Ee, waxaan u joognaa waad u jeediin geelaa gadaashaynaa oo shanta neefe aan rabnaa inaan wareejinno oon ku wareejinno naqiibka ee, beesha xawaadle cabdi xiirey barre aan rabnaa inaan ku wareejinno intaas kadib waxaa idheer naqiib naga guddoon geelaas Ee, waxaa noo dheer marka asna wuxuu ku wareejinaya walaayada islaamka geelaasoo loo rabo mujaahidiinta furunta ku jirto u soo dhibtootay u rafaaday naftooda iyo nacfigooda dhiigooda cirdigooda habadda u dhigtay ayaan rabnaa in lagu wareejiyo intaa kadib waxaa ii dheer haddii ilaahay yidhaahdo ee, meydkii meesha ku haray oo haraaga ahaay oon aasno aan ka codsannay nimanka mujaahidiinta intaasu waa intaas midda saddexaad waxaan baaqu dirayaa beesha xawaadle aan baaqu dirayaa xawaadlow dagaalkii dhacay oo awal hore u dhacay ama shalay dhacay ama doraad dhacay horta xaan ka faa'idnay xaa naga dhimay xaw noo nusqaamay ma isku noqonnay war aan isku noqonno aan tashanno haddii culimaauddiin tahay haddii nabadoonno tahay haddii samadoonno tahay haddii waxgarad tahay ummadda caqliga u saaxiibka aan isku noqonno aan iswaraysanno dagaal qabiil maahan dagaalkan waa dagaal diimeed kii intan galno qabiil walaxqababax siinno ka tegi jirna lama joogo waa laga yimid siddeed iyo tobanka soomaaliya gobol oo soomaaliya goboluu shabaab joogin ma jiro intaasna waa lala macbilaa waxaa gobolkaayna ku horay cali jayt iyo sambaloosh iyo muuse iyo hebel iyo fulaan ma annagay noo soo qalab qaateen war xawaadlow ka fiirso nin wiilkiisii dheeraystay kaagii ha dilo inji'o ha ku qaato gaal lacag ha uga qaato haddii caqli noo noqonayni aan meeshaa ku dhammayno haddii kalena aan iska warsanno aan dib isugu noqonno aan salaama naqsanno aan islaamka ka mid noqonno aan ummadda ka mid noqonno aan wixii aayadno ee aan qaadanno intaa waxaan u- ii dheer waxaa la yidhi ee, hadda ka hor intuu dagaal dhacay aa waxaa la yidhi niman cidda u dhalan iyo niman canugu lahayn yowna talada xawaad la geli war talada xawaad in canugiisii dheeraysta hadduu ku tunto oo ku rafaado oo waxeeyo xaa noo dane daraad waa meydaa la duugay tii ka horreysa bannaana looga tegey shalaa laga tegey war- war yaa laga teginayey asoolhaa laga tegey xaan noo dane xaan qabsannay xaan faa'idnay xaan dhibnay xaan dhif horta aan isku noqonno waxaan ku soo gebagabaynaa hawaadlow ilaahaygiina abuurtay in aan ka baqno ummaddan aan wakiilka ka nahay na aan waxayno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sida waad arkaysiinba maanta waxaan booqasho ku imaanay deegaankii maalmahanba dagaalada ka socdeen muddada isbuuca gaaray beere yabaal waxaana u nimid geelaa shanta neef oo arkaysiin inaan ku wareejinno naqiibka beesha xawaadle naqiib cabdixiirey asigana uu ku soo wareejiyo ragga mujaahidiinta ee suquurta ku jiro inuu ku soo wareejiyo annakoo marka eh odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ayaan maanta meeshaan booqasho u nimid waa dareemaysiin walaalayaal maanta maalmahan qof looga sheekeyna ma jiro maanta wixii meeshaan ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay ilaahay ayaa ku mahad ayaa iskale maanta xaaladdu way degan tahay waanta joogno bergana maa uu noogu horeyso maanta maalin ka horeysa ayaa nimid meydad toban eh oo meesha yaallo inaan soo aasna ayaan u tagnay meydadkii waa aasnay waxaan rabaa meeshaa marka inaan farriin ugu diro maalmihii lasoo dhaafay waxaan arkaynay dad bayaana soo wacay war meydka saa la yeelay meydka ma la duugo meydka saa la yeelay dadka mar meydka iska kaa weydiinayay laakiin qofkii noolaay xaaw xala iyo xaa talaa hal qof oo ku dhaa arki maysid marka maalin horta waxaa waxaa yacni lay sheegay inaan rag badan oo dhaawac oo sagaal nine oo war hallay qaad hallay qaad hallay qaad hallay qaad dhaha in intii qoryihi laga qaatay laga orday dad waxaa la sheegay dhaawac berimis korsi noqday oo madaxa bad ugu dhahalo ee wadnaha ugu taal qaarkood oo dibad in loo qaado u baahday niman ayaa diyaarad ku yimid saanay u fiiriyeen kii alle iyo kii dalka aan wax looga qaban karin dibad oo yacan u baahday bartaasaa cirbasuna loo wada dhuftay meeshay ku wada dhinteen dadka way dhaawacmi jareen ilaa dibadaa la gey jaray qofka wakhtigiisu u dhintaa laakiin bal qof yacni dhaawac halisa gaaray oo isbitaallada la geeyey bal la soo sheego kaasaa ma jirto meeshaasay marka walaal ku xasuuqmeen waxaan ogsoonahay dhallinyaradii maanta xawaadle dad ayaa gatay xawaadle maanta waa la gatay niman ayaa yacan u soo shaqo tegey xasan garguurte dalkii u gatay dadkii xawaadlena waxaa gatay nin liyasan bololshe wuxuu ka iibiyey garguurte ayuu ka iibiyey wuxuu kaloo ka iibiyey odawaaw ka iibiyey waxaa kaloo ka iibiyey ninkii la yidhaahdo cali guudlaa wuu ka iibiyey xawaadlena waa fahmi waayey
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa ismaaciil xuseen cabdi waxaan ka mid ahay odayaasha dhaqanka ee beesha xawaadle walaalayaal makaankan hadda sidii odayaasha u sheegeen boon aa nimid waxaan ugu nimiday geela asaga ah inaan mujaahidiinta aan ku wareejinno u hadiyeyno ayaan u nimid qasadkaynu wax kale ma ahayn meeshaanoo beryahan baad og tihiin waxaa ka jiray rag maaragta qandaraasya soo qaateen ilmihii heermiyiga ahay ay meesha ku bi'inaayeen ayaan annaguna intaas waxaan uga digaynay inana gacnahooda oona mujaahidiinta aanan lagu cadaabin ayaan yaanahan oo dhan uga digayna odayaasha waa la hadlaynay waalidiinta waa la hadlaynay haddaana weli sida odayaashu sheegeen waan uga digaynaa in laga reebto dhallinyarada dadka dhaqanka ah odayaasha dhaqanka way ka reebaan geelas asiga ah waxaan ugu talagalnay haddaan nahay odayaashii dhaqanka ee beesha xawaadle ina wiilasha mujaahidiinta ah inaan ku wareejinno naqiibka xawaadle xiirey barre naqiib geelaas meyga guddoontay intaas kumee kaa doonye geelan insha allaahu waxaad ogaanaysiin xawaadle oo macawislaha maqasheene qabiilana macawisley lahaynu ma jiro qabiilanan maaragtaa murtad lahaynuna ma jiro qabiil kastaahu waa isku dhex jiraa ayaanahan annaga xaggayna loo jeeda annaguna ina dad nadiifa aan leynahay sida qabaa'ilada kale ayaan idiin sheegaynaa odayaasha dhaqankana waxaan u sheegayaa dadkaas magaca xun nagu reebaayo ilmahaas ha laga reebto intaas ayaan maaragta odayaasha dhaqanku u sheega ugaaska odayaashaa la hadlay baaq horteedla waalidiin loo jeediyey wax hadda oo dhimanoon anigu sheegaya maba ogi naqiib hadda kadibna waxaan kaa rabnaa insha allahu waan maqannahay waa duulaynaa kuwaanna waa horudhaci iyo horumarkii waad iga guddoontay geelan soo maaha maasha allah hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sheekh guuleed abuunabahaan waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa naqiibka xawaadle kala wareegay hadiyadda geela ah kuna wareejiyey saraakiisha ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira deegaanka beere yabaal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي بان أمهد علينا سبحانه وتعالى وحان قلبت تاغنها ديغانك بيريبال وديغانكي إلهي سبحانه وتعالى حقيسا نمنك الدفاعي وأخيارته oo mujaahidiinta muraabidiinta ah iyo nimanka riddada ah oo ay wehelinayeen kufaarta asliga iyo kuwooda liliita intaba ay maalmihii dhoweyd isku hardinayeen ilaahayna xaqa dadkiisa uu gacanta sare ku siiyey Ee, galabta waxaan goobjoog u nahay dhaqanka beesha xawaadle waxgaradka ah ikhyaarta ah sharafta badan dareenka leh islaamnimo dareenka dadnimo maalkaas ay wareejiyeen oo ay ugu talagaleen wiilashooda mujaahidiinta muraabidiinta ah oo xaq u dirirka ah in ay ku wareejiyaan goobta ay keeneen oo ay ku wareejinayaanna ay tahay goob taariikh leh goob magac weyn goob ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisa iyo baadilka ibliiska uu hogaaminaya intay isku galeen xaqa ilaahay uu gacanta sare ku siiyey geelaas ay wareejiyeen oo ay ugu talagaleen mujaahidiinta wiilashooda ah walaalahood ah waa kala wareegey anoo ku matalaya wilaayada islaamiga hiiraan cidda ay ugu talagaleen oo ah wiilashaas furinta ku jira hoggaankooda inaan ugu dhiibo la gaarsiiyo oo aan ku sinana waa aniga dushayda waa idinkala wareegnay naqiib gaala waa kaala wareegnay naqiib cabdiraxmaan xiiray barre waa la wareegey sidaa iigu wareejiseen baan ula wareegey waxaana gaarsiinayaa jihadii aa ugu tala gasheen oo haddaba aan joogno goobtii ay kula wareegi lahaayeen ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala dadkeenna dareenka leh waxgaradka ah odayaasha ah sidaan oo kale in ay wiilashooda u garab istaagaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay gaalada in lagula dagaalamo jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam gaalada la dagaalama oo la dirira oo la jihaatama maalkiinna kula dagaalama oo naftiinna kula dagaalama oo carabadiinna kula dagaalama waxa aad ku dagaalamaysaan hadda oo aad goobta la joogtaan waa naftiinnii iyo maalkiinnii iyo carabadiinnu aa isku darteen waana wixii ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa una faray ee oo aad fartoonteen waana idinkaga mahad celinaynaa sida qiimaha badan iskudaygiinna dareenkiinna ama shucuurkiinna mas-uuliyadeed waa idinkaga mahad celinaynaa dadka aad la hadasheen oo ahalka ahoo qaraabada ah oo fariintaa u dirteen waa idinla gudbinaynaa waxaana leenahay dadka ahalkahoo lala hadlayow hadday yihiin hoggaan dhaqan hadday yihiin hoggaan culimo hadday yihiin waxgarad kale ganacsato dhallinyaro dadka maanta idiin ahalka ah oo idiin niciinka ah oo walaalaha idiin ah oo idiin danqanaya oo adduunyadiinna ka naxaya oo aakharadiinna iyo diintiinna ka naxaya waa kuwa galabta halkan taagan oo idinla hadlaya waa kuwa meyidkiinna wiilasha la soo khaldo bannaanada yaalla guraya oo mujaahidiinta inta ka qaada duugaya oo ayaga muxuu asturaya waa kuwa ee fahmay waxa xaqa uu yahay iyo waxa baadilka uu yahay waxaan idin leeyahay dhaqanka guud ee culimmada gabdhaha iyo waxgaradka iyo dhallinyarada intuba waxaan idin leenahay fahma fariinta ay idin gaarsiinayaan walaalihiin walle maanta haddaan la fahmin maalin aan maanta ahayn baa la dareemi doonaa dadka miyiga jooga oo la khaldaya ama tuulooyinka waxaan leenahay dad yahow war annaga diin baan walaalo ku nahay dhalashaan walaalo ku nahay dhaqan baan walaalo ku nahay waa wada jirnaa kitaabkaas ilaahay baan walaalo ku nahay asagaan wada haysanaynaa waxaan leenahay xumaanta ha laga haro dadkaa miirka qabana warkooda ha la yeelo aad baadna u mahadsan tihiin jazaakum allahu khayran wabilaahi towfiq للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة waa hagaag dhegaystayaal qaybihii hore ee barnaamijkeenna faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan waxaa inoo soo socda dhegaystayaal cudurka sokorowga nuuc ka mid ah oo xal loo helay hase yeeshee waxaan u baaqayaa iminka walaalkay mahir maxamed oo inoo soo jeediya xubintii aalaaba aad oga barateen inayd ku dhegaysataan barnaamijka ee hadalhaynta haya maahir waxyaabihii ugu dambeeyey hal iyo laba waad mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xamse cabdibare oo war cusub ka soo saaray dhulboobka ay xukuumadda muqdisho ka wado gobolka banaadir xili madaxda xukuumadda muqdisho ay caasimadda ka wadaan dhulboob xoogan oo saameyn ku yeeshay shacabka danta yar ayay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumadda markii ugu horreysay ka hadleen arrinkan xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda muqdisho ayaa goob fagaaraha ka qiray in xukuumaddiisu ay dhulal ku wareejisay ganacsato iimaanlaawayaal ah balse wuxuu afka ka dhowrtay in uu yidhaahdo dhul ayaan ka iibinay ganacsato dhulalka faraha badan ee ay shacabkii deganaa ka barakiciyeen ayuu ku sheegay deeq lagu dhiiragelinayo ganacsato waxaan ku faraxsanahay in dhul qaali ah oo aad u weyn ay dowladdu siisay ganacsatada ujeedkuna waa in aan ku soo jiidanno maalgashiga ganacsiga ayuu yidhi xamse cabdi bare hadalka ka soo yaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda muqdisho oo ahaa midkii ugu horreeyey ee uu ka yidhaahdo dhulboobka xarkaha goostay ee caasimadda ka jira ayaa u muuqda mid uu ku dejinayo shacabka muqdisho ee sida aadka uga caraysan falalka burcadnimo ee ay wadaan xasan gurguurte iyo kalkaaliyaashiisa bishii lasoo dhaafay ayay xukuumadda muqdisho waxay tobannaan kun oo qoys ka barakicisay degmooyinka gobolka banaadir dhulalkii shacabka laga qaaday ayaa laga iibiyey ganacsato jeebweyn ah waxaana dhulalkaasi laga dhisayaa hoteelo iyo xarumo ganacsi waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa fallaagada r s f oo in ka badan konton qof oo shacab ah ku dilay suudaan warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar dhanka cirka ah oo maleeshiya ka tirsan fallaagada r s f ay ku beegsadeen dad shacab ah oo ku sugnaa suuq weyn oo ku yaal magaalada umudurmaan ee gobolka khartuum ee suudaan weerarkan xasuuqa ah ee maleeshiyada gurmadka deg deg ah ka fuliyeen suuqa dadweyne ayaa gallaaftay nolosha in ka badan kontan iyo afar qof oo rayid ah halka wararka qaarna ay dhimashadu ka badinayaan lixdan xubnood waxaa sidoo kale duqayntan ku dhaawacmay boqol kontan iyo sideed kale sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan bahda caafimaadka khaalid al caysir oo ah wasiirka dhaqanka ahna afhayeenka xukuumadda uu fadhigeedu yahay boorta suudaan ayaa cambaareeyey weerarkaasi isagoo sheegay in khasaaraha duqaynta ka dhashay ay ku jiraan haween iyo caruur badan iyo burbur baahsan oo weerarku geystay warbaahinta maxalliga ah ee suudaan waxay sheegtay in ciidanka gurmadka deg dega ah ay si ku talagal ah madaafiic ugu garaaceen suuqa saabriin ee ku yaal magaalada umudurmaan halkaasna ku xasuuqeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan kooxda r s f ee imaaraadku uu taageero ilaa iyo hadda wax warah kama soo bixin kaasi oo ku aadan weerarka ay maleeshiyadeedu ka geysteen suuqa dadweyne kooxdan oo caan ku ah xasuuqa ka dhanka dadka rayidka ah ayaa tan iyo bishii abriil labada kun saddex iyo labaatan dagaal adag kula jirtay milatariga dowladda ridada ah ee suudaan waxayna fallaagadan toddobaadyadii u dambeeyey la kulmeen guuldarrooyin isu raaraacay waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa qof ku dhintay qarax ka dhashay miino ay dhulka ku waaseen kooxda xuutiyiinta haweeney lagu magacaabo caaisho naaji oo u dhalatay dalka yemen ayaa ku dhimatay miino kula qaraxday degmo ka tirsan magaalada sancaa dhacadan ayaa ahayd miino la kacday xilli ay ari ku ilaalinaysay buur u dhow tuulada musawarah ee hoos tagta degmada niim waxaana gaartay waxyeelo daran taasoo sababtay inay nafteeda ku weyso maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa laga soo bilaabo labada kun shan iyo tobankii markii ay la wareegeen caasimada dalka yemen ilaa labada kun iyo labaatankii waxay degmadan ku haaseen miinooyin tirabeel ah kuwaas oo dad badan inay naftooda waayaan sabab u noqday waa tahay maahirow intaadan xubintaba ka dhammaan maxay ahayd hadalhayntii ugu dambeysay ee baraha bulshada tiilay waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada waxaa maanta si aadah looga hadalhayey cadeymo uu jeediyey xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha kooxda reedada soomaaliya kaasi oo si kale u dhigay dhulboobka muqdisho ka socda dadka oo arrintan si aadah uga warceliyey ayaa sheegay in murtad xamse uu saaxiibkiis xasan gurguurte ka tirayo fadeexadda ka soo gaartay dhulboobka iyo bililiqada dadka ayaa si isku dhow uga jawaab celiyey arrinkan waxaana dadkaasi ka mid ahaa farxaan macalin wuxuuna yidhi tani waa ceebay tacal xamse wuxuu isku dayayaa in uu dhulboobka iyo xabaalafaaga xasan gurgurte marmarsiyo u sameeyo weliba tani waa been iyo indhacadays ganacsatada dhulka waa laga iibiyaa ee dowladdu sadaqo kuma siiso intaan oo dhan xamse wuxuu u marayaa raaligelinta mudanahiisa tuuga ah ayuu yidhi digey cali qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay ninkii dhammaan ee la is lahaa dhulboobka bannaanka ayuu ka yahay maanta sidan ayuu u hadlay oo ra-iisul wasaare marmarsiiyo u yeelayaa boobka hantida guud yaa aamini karaa war isku xishooda doqon ayaa tihine ayuu yidhi cali yaasiin qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay hadalka xamse waxaan u fahmay aniguna xasan waa la cunaa xaaraanta ugu yaraan muu iska aamuso ama sidii xasan uu dhaho haddaan rabo guri afar dabaq ah ayaan dhisanayaa shacabka masaakiinta ahna waxba kama gelin qof ay ugu qoran tahay farxiyo muuse waxay leedahay awalba wax wanaag ah kama sugeyn madaxda dowlad isku sheega dhulka ay xoogeen ay leeyihiin ganacsato ayaan siinay xaqiiqdu waa inay lacago malaayiin doolar ah ku bedesheen dhulalka la boobay ay tiri xubintiina waa inagaynta cabdulqaadir aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maahir maxamed oo inala socodsiinayay xubintii hadalhaynta
إليه تغتلي حقدا وقهرا
wilaayada baay ayaa waxa ay soo gabagabaysay dowro socotay muddo afar bilood ah oo lagu baranayay cilmiga dhaxalka waxaana loo qabtay arday tiradoodu ka badneyd konton kuwaasoo abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyey kadib munaasabad loo qabtay qaar ka mid a ardayda ayaa munaasabadda kelmado ka soo jeediyey walaalayaal awalan allah tabaaraka wa tacaala ayaa mahad iska leh na siiyey nicmooyinkiisa faraha badan ee aanan soo koobi karin bacda xamdi illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan insha allahu tabaaraka wa tacaala aan ka warbixin doonaa si kooban xalqadan iyo magaca ay wadato iyo waxaa weeye muddada ay socotay insha allahu tabaaraka wa tacaala iyo sidoo kaleeto waxaa laga faa'iiday ama waxaa weeye kutubta la daraaseeyey insha allahu tabaaraka wa tacaala sidoo kale waxaan insha allahu tabaaraka wa tacaala wax ka sheegi doonaa waxaa weeye dariiqada iyo keyfiyada waxaa weeye ay ahayd daraasadeedu iyo waxaa weeye ragga ama dalabada ka faa'iiday insha allahu tabaaraka wa tacaala awalan magaca ay wadato walaalayaal waa waxaa loogu magac daray sida boorka aad ka aragtaan waa saxaabigii jaliilka ahaa ee waxaa weeye zayd ibnu thaabit radia allahu canhu saxaabigaa walaalayaal waa qaniyun can atacriif wax yar haddaan waxaa weeye wax ka tilmaamno waxa uu ahaa waa kaatibu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waxa uu ahaa axad ka mid ah dadkii nebiga sala allahu calayh wasalam wakhtigiisii jamciyey qur-aanka kariimka waxa uu ahaa walaalayaal saxaabigaa radia allaahu canhu dhan kasta ee ka mid ah majaalka cilmiga sharciga ah marka loo fiiriyo wuxuu ahaa axad ama ramsi ka muuqda ayuu ahaa saxaabigaa jaliilka ah radia allahu canhu marka la fiiriyo xagga qadaha iyo garsoorka waxa uu ahaa zayd dadka waxaa weeye la tiriyo ayuu ahaa sidoo kaleeto zayd dhanka waxaa weeye fadwada iyo iftaaga sidoo kaleeto wuxuu ahaa zayd radia allahu canhu dadka saxaabada ka mid a ee waxaa weeye la tiriyo ayuu ahaa sidoo kaleeto fannigan hadda ee waxaa weeye xafladda loo waxaa weeye loo dhigayo waxa uuba ahaa siduu nebigu sala allahu calayh wasalam ku tilmaamay afraduhum zayd ibnu thaabit radia allahu canhu an marka waxaa weeye zayd radia allahu canhu ardaa waxa uu ahaa marka saxaabi jaliil ah ee waxaa weeye dadku ay u waxaa weeye u markhaati kaceen
أسباب الميراث وراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سباب ويمنع الشخص من الميراث واحد من علل الثلاث
رق وقتل واختلاف الدين فافهم فليس الشك كاليقين الوارثون من الرجال عشرا أسماؤهم معروفة مشتهرا الابن وابن الابن مهما نزلا والآب والجد له وإن علا والأخ من أي الجهاد كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العام من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمعتيق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء الوارثات من النساء سبع لم يعضي أنثى غيرهن شرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجادة ومعتقة والأخت من أي الجهاد كانت فهذه عداتهن بانات واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما والفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص شرعي وثلثان وهما تمام فكل حافظ إمام والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الإمن عند فقد البنت والأخت في مذهب والأخت في مذهب كل مفتين وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي
sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh mukhtaar abuu muslim xafidahullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أهمية الدراسة علم الفرائض فضي سئيو فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو أول شيء ينزع من أمتي رواه ابن ماجه والترمذي قال الشيخ سفيان بن عيينة رحمه الله إنما قيل الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم رواه البيهقي في السنن الكبرى وروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرئ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها رواه الحاكم والبيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال من لم يتعلم الفرائض والحج والطلاق فبما يفضل أهل البادية رواه مطرف عن مالك رضي الله عنه وروي أيضا عن عبد الله بن عمرو بن عاص مرفوعا العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وقال عمر بن ابن الخطاب رضي الله عنه تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن أخرجه الدارمي في سننه والبيهقي في الكبرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامل أم الجراح رواه الترمذي وابن ماجه وزاد فيه وأقضاهم علي بن أبي طالب رواه أحمد والنسائي ولله در القائل علم الفرائض علم لا نذير له يكفيك أن قد تولى قسمه الله وبين الحظ تبيانا لوارثه فقال سبحانه يوصيكم الله وفي الكلالة فتيا لله منزلة فبان تشريف ما أفتى به الله انت هدان أغبحه إن وحن قدر يا دور العلماء الأمة بخدمة هذا العلم ولقد اهتم علماء الأمة في القديم والحديث بخدمة هذا العلم بالتعليم والتدريس وتحرير قواعده وأصوله والتصنيف فيه نظما ونثرا بل وما من كتاب فقه ألف إلا وكتاب الفرائض من فصوله وأبوابه وذلك لأهميته البالغة ومسيس الحاجة إليه ومن خلال ذلك كثر التصنيف في هذا العلم بمؤلفات مطولة ومختصرة إما بالنثر أو بالنظم وقدمبين وحن كسوا قبقبين يا جزاكم الله خيرا بحسب استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله sidoo kale sheekh fu'aad maxamed khalaf ayaa munaasabadda ka hadlay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الإخوة في الله الله سبحانه وتعالى شكري أن دماني إسقى إسكالي ثم ذلك الله سبحانه وتعالى أيضا أن أخريي dadka mu'miniinta wuxuu amray laba arrimood labada arrimood waxa weeyaan dadka yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah waquluu qowlan sadiida allah subxaanahu wa tacaala in laga baqo cabsida alle subxaanahu wa tacaala waxaa lagu soo ururiyey allah amarkiisa in la qaato wuxuu naga reebay in laga haro alqowlu sadiid wahiya qowlu laa ilaaha ila allah taxqiiq kalimatu tawxiid alle subxaanahu wa tacaala keligii in la caabudo dadkan dhimanayo oo warasada qaada kuwan wax dhaxlayo iyo kuwan mawruudka ah intuuba waxay u baahan yihiin kalimatu laa ilaaha ila allah in ay taxqiijiyaan markaas alle wuxuu noo ballan qaaday laba arrimood oo tuudna adduun tahay tuna aakhiro tahay alle wuxuu yidhi haddaad alla ka baqdaan qowlka sadiidka ahee tawxiidkana aad ku toosnaataan yuslix lakum acmaalakum acmaal kasta alle waa idin hagaajinaya sidaa salafkii ridwaanullaahi calayhim saddexdii qarni ee ugu horreeyey saxaabada iyo labadii qarni ka dambeeyey sidaasay ahaayeen acmaashooda alla waa islaaxiyey taa adduunkay ku qaateen ilaa ay saada noqdeen wuxuu oran jirayey boqorkii ahaa maxay ahayd kisra ee dowlatu faris hogaaminayey wuxuu dhahayay halkan aan joogo cumar ibni khadaab baan kaga baqayaa meesha aan joogo markaan saa usoo fadhiisto waa carshigiisii iyo mansabkiisii kaana libaax i hor fadhiyo waa cumaroo madiine joogo taa alle subxaana wa tacaala acmaashoodii waa hagaajiyey tuna aakhiray tagtay oo wayakfir lakum dunuubakum dunuubtiinana alla waa noo dhaafaya waman yutic illaaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima waxaan shaki ku jirin mantani waa min asmaa mushtaraq qofku ha noqdo laba ha noqdo ummad ha noqoto cid kastoo alla ka baqda liibaan weyn buu liibaanaya cilmiga barakadiisa waxaa lagu gartaa qabuulka ilaahay ku siiyey siday ummadda kuu soo qaabisho sida alle qulubtoodu ay kaaga raalli noqdaan taa marka waxaan kaga baxayaa niman yahow aan noqonno dad taqwada ilaahay ku dadaalo allana subxaanahu wa tacaala dhammaanteen hana barakeeyo wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullah sidoo kale sheekh maxamed garaar ayaa isaguna munaasabadda ka hadlay
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ugu horeyn ilaahay baan u maxdeelinaynaa subxaanahu wa tacaalaa nagu galadaystay nicmadiisoon meelna dhinayn maalinkii uu naga dhigay muslimiin islaamkana uu raalli nooga noqday nicmadiisana uu ku dhammaystiray diin dhammaystiran baa allana siiyey subxaanahu wa tacaalaa raallina uu nooga noqoday inaan diinkaasi ka diin dhigano nicmadiisana uu ku dhammaystiray alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina ilaahay baan ugu mahadaynaynaa markaa subxaanahu wa tacaala nicmada farada badan oo faraha badan oo diin iyo adduunyaba leh na siiyey oo noo dhammaystiray baan ilaahay ugu mahadaynaynaa subxaanahu wa tacaala cilmiga ee la bartay ee muddada halkaa loo fadhiyey ee xadda xafladda loo dhigay oo lasoo dhowaynahayaana cilmi barakaysan allaha ka dhigo ciddii xambaartay
gabagabadii munaasabadda waxaa soo afmeeray waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar xafidahullah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى يا مهدسن نسي نعمه فرح بذن له أنها كوبكر أن بعد حمد الله علماء أيو أخيارته كيف قال لي أن حفلدان لك شرفاي لك إكرامي raggii xalqadaasay ku qalan jibiyeen shahaadada la kasiyaay maylana jazaakum allahu khayran wbaarak allahu fiikum ardada iyo mucalimkana maylana ilaahay subxaana wa tacaala camalkiin ikhlaasin kawaale cilmigiina siin barakeeyo ummad badano siin lamadan ilaahay ummatahan saar jazaakum allahu khayran intaasi kadib de kolley may maleeyase fani kasta oo funuunta shareecada islaamka kumadeh maalintii la taabado fanigaasi cilmigii ilaahay hadiji dhammaantiis ma israasi ama inta ka arugsany oo cilmo kale banjar baahada iyo baleeranaanta iyo muhiimadda isuka fadhiya daraadiya ilaahay subxaana wa tacaala fadlina sii waay wadalika fadl ullahi yu'tiihi man yashaa ardada jazaahum allahu khayran juhdigii iyo dadaalkii iyo biyen oo runtii galabto waan habandha keeno ha muujiyaan raggii xafladda ha ku qeyb qaadada dhammaantiyoona mayb waa saameynka waa la dhatay goobjooga an haayeen iyo sa mayb waa kalsoonida laho masaa'ilkii taxliiligaha iyo qeyshooba an ku shageeyeen runtii maybana tusiyaasihe ani an fahmayn baabkan kan e se cumqi ah daraaso faylana lagu sii se cumqi an an fahmin se xeeldher yani an fahmin marka jazaakum allahu khayran lan kasta masaladii usa safayla an barada ani ummata cilmi ahaan iyo camal ahaanba mayba wax baabkaasi inka ka aada shay muhiima waa eedeed muhiiman ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inti baratagna siin sugo inta dhammaan ilaahay siin dhamaystir tabaaraka wa tacaala intaasi kadib mayna tusiyaase daraasadan xalqadan iyo xafladeegee ku noqobana mayna tusiyaase baleerinaanta iyo gudwiinanta cilmiga allah tabaaraka wa tacaala qayb dhan se culimmada tilmaameen oo ka saabsan aadamaha markii usa dhammada seelan la tacaamule tarakada isu ka tabe taraka mayla aray xoola ama xoolagaasay marka dhulnagadan mayla aray isu guro dhasan iyo keyrshi ama cagaaraad silan kasow xadba iyo beero iyo wala lamada ama xoolo nool nagadan ama lacago nagadan weli nagadanba wala ilaahay milkijay geli tabaaraka wa tacaala iyo sila la tacaamulow i dadka ku dambooye qaabkan ku faa'iidaysado koran lamba xaqah ku ka aado qaybo kale shal bedelan culumta shareecadana insaanka mayba aan ku hadalay adduunka intii usa ka nooli mucaamaladii usii rabaja ku dhaxeeya fadi ictiqaadan waa camalan iyo suluukiyaad iyo bali jaran iyo calaaqaadkii usiiyo insaankii ama addoomanka kale oo ilaahay abuuri kula dhaxeeya fadi iyo aakhiro markii usa dhammado markii usa dhammado mawije iyo maalshay meeli usanagada fadi iyo qiyaamo iyo wamaa bacdaha wala dhiyow intaba funuunta qayboja shal bedelan kaliya ku hadali muddo dhammadoona maalshaysa lala tacaamule fanagan hatageeka daraasadiis meelin dowladana ka qobada macnaha xafladana ka qobdaaya
واذكر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا guud ahaana dhegeystayaal barnaamijkeennii faafreebka wararka caawa halkaas ah inuu joogataan iyo kulantideena dambe barnaamijkan oo kale ah intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicmo almawlaa wa nicmo alnasiir
صحوة للدين كبرى